maamulka degmada galkacyo ayaa ku baaqay in garab istaag loo sameeyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku hantibeelay dabdhowaana ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaaladaasi mas-uuliyiin waxgarad iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada galkacyo ayaa dhammaan bulshada iyo maamulkaba ku booriyey sidii loo caawin lahaa dadkii ku hantibeelay dabkii ka kacay magaalada galkacyo baalsalaan waxaan meeshaan ugu nimid dadkii meeshaan maalkooda uu ku khasaaray ee ku gubtay soo hoyday hamiinka iyagoo xoono leh ganacsi leh shaqaynahaya salaadiina ku waabariistay meeshaas qarfoofkaas maroon hadda aan taagannahay inaannu maaragta xogtooda bixinno meeshaan maal baa yaallay meheradaas waxaa ka furnaa afar meheradood baa ka furnayd afartii meheradood oo ka furnayd ee kala gedisnaa ee maqaayadaha iyo maaragtaaday meelaha oo goobaha caafimaadka iyo kaydadka iyo iskugu jiray ee maaragtaaday ee carwooyinka waxaan hadda ugu nimid gurigaan dhisanoo kor ka diiran oo albaabadiisu madowyina u joodaan baa meeshii hadda saaka yaalla dadkan khiyaartaana waxay iskugu soo baxeen dadka muxsiniinta iyo dadka ehelka ah oo ay suurtagalba tahay qof walboo soo hoyda oo maarata wuxuu ku xisaabtaba inuu kuwaabariisto ama naftiisa ama maalkiisa in la ogeysiiyo inay maaragta masiibada in laga wada qayb qaato maaragtaaye la ogaado xooluhu inay xoolo ilaah yihiin meerada kale xiriir la leedahay deymaha lagu leeyahay dee qofka wixiis geli kuma gubtaan wax islaamada ku gubta oo kale qofka culayska uga badan waxa weeye in dee deyn lagu leeyahay oo meherada kale oo alaabta ka soo qaatay oo deyn ku leeyahay sababtaa meherada boqolkiiba boqol waxay haysta kuma filna marka nooc kasta isugu jiri karaan waa meherada hadda hal meherad maan dhowr meherada weeye marka waxaa leenaha walaalaha hala caawiyo aad iyo aad baan dee dadku ugu boorinaynaa inay caawiyaan ganacsada kale ugu dambeyn maayar ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa sheegay in maamulka uu badbaadin waayey goobtan uu dabka ka kacay isagoo islamarkaasi bulshada ugu baaqay in ay iibsadaan gawaarida dabdamiska ah si looga hortago khasaaraha ka dhalan kara masiibada dabka bacdasalaan waxaan rabaa maantay inaan halkaannu baaq uga dirno dhammaan reer gaalkacyo iyo intii islaam ah oo damqata oo maantay ka dhidhin karta dhibaatada halkan ka muuqata meeshaan waxaa ka dhacday masiibo rabaaniya oo ku dhacday dad ganacsato ah oo halkan ku ganacsanahayey oo meherada leh guryo dhisan leh hanti u taallay leh dhibaato weyn baa soo gaartay ilaahay baa xaggiisa ka kabi kara waxaan leenahay ilaahay xaggiisa ha ka kabo waxa yar oo ah in dadku bili'aadanku iskaalmeeyana reer gaalkacyo ama ganacsatada waxaan leeyahay ha loo gurmado ha loo istaago ha la garab siiyo sadaqada ha lagu bixiyo wax weyn bay u noqonaysaa taakulladaasi walaalka shalay asagoo xoogaaga uu biilka ilmaha uga raadsanayey markuu ka hoyday habeennimo dabku qabsado saaka ka gacan madow waa dareemi kartaan murugada uu qabo iyo xanuunka ay leedahay waxaan leeyahay marka garab istaag iyo walaaltinimo ha loo muujiyo